waxaa sharaf weyn iyo farxad noo ah maantay inaan idin idinkala soo qayb galno munaasabaddan gunaanadka ah ee runtii lagu soo gunaanadayo dooddii dheerayd isqabqabsiga badnayd ee ku saabsaneed doorashooyinka runtii ma ahayn howl fudud waad og tihiin muddada arrintan loo fadhiyey waxaanse uga mahad celinaynaa mas-uuliyiintii dhinac kasta ka muujisay tanaasulaadka oo uu horkacayay ama kow ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan rabaa sidoo kale inaan uga mahad celiyo halkan baarlamaanka ama golaha shacabka soomaaliya oo runtii mar walba qaadanayay kaalinta uga aadan jihaynta doorashooyinka isla markaas muujinayay tanaasulaad isagoo tixgelinaya rabitaanka deegaanada laga soo doortay madaxdooda iyo siyaasaddooda xaqiiqdii ma sahlanayn arrin fudud ma ahayn in meeshaan laysla soo gaaro laakiin mas-uuliyiinta aan ku hadda halkan ku soo sheegay iyo guud ahaan ka qaybqaadayaasha ka qaybqaatayaasha shirkuba waxa ay muujiyeen tanaasulaad waxaa runtii aan rabaa inaan halkan ka xuso tanaasulaadkii iyo dulqaadkii lama ilaawaanka ahaa ee ay qaateen bulshada caasimadda iyo bulshada kundhaal guud ahaan gobolka banaadir mudanayaal iyo marweyn waxaad og tihiin markii ay adkaatay xaaladdu dooddu ay gaartay gacanka hadal in reer muqdisho iyo guud ahaan bulshada gobolka banaadirba uu la soo gudboonaaday khalkhal xagga amniga ah ayna dhacday inay qaar ka mid ihi barakacaan hase yeeshee tanaasulaad deg deg ah oo dhinac walba ah oo madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyaduba ay sameeyeen ayaa suuro geliyey inay mar kale guryahoodii ku soo noqdaan kuna degganaadaan si nabad ah runtii waxay qayb ka yihiin tanaasulaadka waayo ma habaarin madaxdii isku qabatay siyaasadda doorashooyinka ee waa u duceeyeen taas ayaa sababtay maanta inay noo suuro gasho maantay inay noo suuro gasho inaan halkan ka akhrino ama laga akhriyo wixii la yskula gaaray heshiiskaas laguna saxiixo haddii bulshadu aysan na garab taagnayn noo ducaynayn waxaa hubanti ah inaan halkan la soo gaarin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad leh ummadda soomaaliyeed iyo madaxdooda hadda joogta iyo kuwa imaan doona iyo kuwa xilka ka degay dhammaanteen waxaan soo jeedinayaa gacmaha inaan isqabsanno una ducayno dalkeenna barwaaqadiisa iyo nabaddiisana aan guud ahaan ka shaqayno intaas ayaan rabaa inaan ku gaabiyo hadalkayga maadaama wakhtigu yaryahay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu